gabdhaha aad aad aad bay taa u soo martaan laakiin waxaa waa ani wallaahi kuwaa ila yimi iiga sheekeeyey gabdho badan annagaa anigaas daba isoo qabtay marka dambe waxaan ku yidhi isaga soo taga risaqa allah waasace hara ilaahay ilaa noocaas oo kale yaan ilagu sawirina badhacaaba isaga soo dhaqaa haweenka haddaad dishaan haddaad kabsataan hablaha hooyooyin ka noqon lahaa kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkan gaarka ah ayaan kaga hadlayno dacatyada haweenka ay la kulmaan xilliyada ay gargaarka raadinayaan amaba ay shaqadoonka yihiin kuwaas oo ka dhaca xafiisyada hay-adaha samafalka ee deeqaha bixiya qaybtii koowaad ee barnaamijka oo aan kaga hadalnay xafiisyada iyo goobaha gaarka ah ay ka dhici karaan dacatyada dhanka jismiga ah ee haweenka ay la kulmaan ayaa waxaa qayb nagala ahayd gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka ee gobolka jubbada hoose marwo maryan iyada oo markaasi hoosta ka xariiqda in ay jiraan falalkaasi oo kusoo badanaya hay-adaha gargaarka qaybtiisa labaad ee barnaamijkan ka hortaga dacatyada dumarka ay la kulmaan waxaa marti inoogu noqon doona maxamed axmed xuseen oo mar soo noqday guddoomiyaha ardada degmada kismaayo haddana ah arday wax ka barta mid ka mid a jaamacadaha magaalada kismaayo si dhowna oo la socdo xaaladaha haweenka ay wajahaan barnaamijka waxaa isku soo dubarida hay-adda habeen oo kaashanaysa hay-adda b s e a communication found waxayna idiin soo maraysaa warbaahinta xogmaal bulshada dacatyadaasi la kulanta waxay si bilaasha u wici karaan lambarka gaaban konton iyo lix konton iyo lix cidda adeega internetka heli kartana waxay la xiriiri karaan email protection at habben ngo si xogahaada aad si qarsoodiya u gudbiso inta uu barnaamijka baxayo dhegaystayaasha ayaan kaalinta ugu muhiimsan siin doonaa iyaga oo aragtiyadooda nala wadaagi doonaa haddaba marka ugu horreysa waxaan soo dhaweynayaa martida barnaamijka maxmed aad baan kusoo dhaweynaya waan kaaga mahad celinaya waqtigaada qaaliga ah ee kusoo dhawo barnaamijkan gaarka ah ee idaacadda xogmaal ay qabanayso hay-adda habeen oo kaashanaysa hay-adda b s e a communication founder ay soo gudbinayso soo dhowo wadhawahay walaalle wadhawahay wadhawahay aad iyo aad baa unaqsan tahay barnaamijkana waa barnaamij hadda aad muhiim loogu arko in badan muran ka soo dhaliyey dada argabaraha bulshada dacadyada dumarku la kulmaan marka hawlahaas ay jiraan waa barnaamij muhiima waxaan oran karnaa waa xilliga loo baahnaa oo laga hadlo waa gartay maxamedow waxaa inta badan soo baxaysaba waayadii u dambeeyey in gabdhaha xilliyada ay shaqadoonka yihiin ay la kulmaan dacatiya dhanka jismiga ah adiga ma qabtaa in ay dhici karto falal noocaas oo kale ah ha walaal aad iyo aada waxaa dhici karta horta qofkani shaqada doonanaya waxa inagu hadda dhaqan baynu leenahay dhibka hore u jiri jiray dhaqankaynu leenahay raggaa shaqayn jiray noormaameedka keeni jiray raggaa dilka keeni jiray dan waxaa sabab gabdhihii in loo diro gobaha waxbarashada halka ay dhaliyaan shaqada ay gabadhi baratay hadday noqoto dhakhtarnimo saxaafinimo injineernimo wax walba ay baratay waa ku shaqeysaa sida ay ugu shaqeynaysa marka waa inay tagtaa goobta looga shaqeynayay inta badanna gobaha laga shaqeeyo waxaa fadhiya rag oo ku qaabilay marka halkaas baa waxaa ka imaan kara barnaamij yahay oo ah gabadhii in halkaas looga faaidaysto in waxa weeyaan hadalla aysan u qalmin in la yidhaahdo in la yidhahdo jirkaan ku bedelo waa macquul laakiin ma wada eedeynayno inta gabdhaha badan ama cidda ku shaqale ama xafiisyada tegayaane waa in kooban oo wax weeyaan dumarka ka faaidaysta wayna dhacdaan istamani jirta waa gartay waxaa laga yaabaa in duruufta haysato saad sheegtaba looga faa'iidaysto maxaa la gudboonaan kara qoftaas dabcan waxaan kaleeyahay hadda waa qayb kandirba oo wayba timida qofka in loo weydiiyo in la yidhaahdo waxaad hadaaba bixin haddaadan yeelin shaqadii la heli jira ama shaqada waa kaa cayna shaqadii ku jirta in la yidhahdo sa hadaasa waa kaa cayna gabadhaas waxaa la gudboon midin baa la gudboon oo sida saxda oo raytka waa inay waxa weeyaan kolba shilimaad sharafteeda ku doorsan mayse waxa weeye fasawfa yuqnihimullah alle rabbi subxaana watacaala waa qani qani buu ka dhigi doonaa kolba meesha waxaa keena waa danyariya faqiirnimo inaad kaga tagto laakiin waxaa dhacda hadda anagu ma dhihi karno xafiisa keliya ka dhacan xitaa shaqaalaha marka laga shaqeynayo waad garanaysaa magaalooyinka kulinimada ama dhismaha way dhacdaa oo waxaan waa wax caadi gabadha wax la gudboon shaqaha iyo cirifdeeda iyo nasabkeeda inay ilaaliso qofkaan aan raggina ka baqayn raggina ka xishoonayn waxa weeyaan gabadhan maasida reerka waxa farsamada kula kacayana in waxa weeyaan ay ay farkiisir afka ku bufato ama ay ka gudbiso ciddii ka sarreysay tusaalaha waxaa dhici karta hadda ama shirkada ka soo qaadna ama aan ka soo qaadno xaafis sare ama aan ka soo qaadno ciddii u sarreysay waxaa dhici karta inaysan ogeyn barnaamijkani in shaqaalaha soo koriya barnaamijkan kula kacayo marka gabadha anigu su-aasha haddaan ka jawaabo waxaa la gudban haba yaraate waxaan inaysan aysan oo qiyaran ay ay radag u qabto iska ka tagto ilaahi subxaana watacaala qofka dhursha marka uu ka siin karaa waxaad noo sheegtay in ay mararka qaar ka dhici karaan xafiisyada sarsare ee gargaarka ka shaqeeya gabdhahana ay u nugul yihiinba in falal noocaas oo kale ay ku dhacaan ma jira meelo loo dacwoon karo oo ay gabadhii ku dhiiran karto in ay dacwadeeda geysato waxna u qaban kartaa dabcan ha ha ha way jirtaa ay meel lagu dacwoon karto haddaan example ugu soo qaadano oo oo misaal ah kaba soo qaado gabadhii dabay timid dadka qaybtii qaabilaysay shaqada qofka shaqadoonka ama diraan kolxaay waxay u dacwoon kartaa cidda ka dhalay way u dacwoon kartaa laakiin su-aasha taagan waxa weeyaan gabadha ma dacwoon kartaa waa maya gabadhii maantay timid dadkii ma kala saqaan ninkaana wax kala waday ninkaan nin alla uga baqay ma ahayn waxaana kula kac marka qofnimadeeda haddii ay karti iyo taanas u leedahay way dacwoon kartaa haddii dacwooto tusaalahaan aniga haddaan shirkad madax ka ahay amaan kambari madax ka ahay oo mid iga hooseeyo shaqaalaha ii qaabilsanaa qolka qorsha xun ee noocaasa laga soo gudbiyo waa waajib inaan bedelo waayo sumcadda iyo haykalka iyo sharafta iyo jiritaanka shirkadaas ayuu wuxuu ku yahay qofkaas mid dhaqanka xun ku sameeyey marka ama xaafiyo ama cid waxay ku dacwoon kartaa cidda ku shaqa leh xuquuqsaanka human rightska xuquuqsaha ama haweenka dumarka cidda hooles ugu dacwoon kartaa laakiin anu waxaa filayaa gabdhuhu inta badan ma dacwoodaan waayo meelay dacwoodaan ma garanayaan haddii dacwadana wax ka baqeen saamayn inay ku timaado maadaama qofkan uu ka fisal sarreeyo ayaa filaya in ay gabari dacwoto saad sheegtaba ma fududa waxaa laga yaabaa gabdhaha inay sharafteeda u baqayaan inay ah, shaqada in laga eriyaba ay ka baqayaan waxaa jira eh, booliiska oo kale iyo odayaasha dhaqanka isbitaalada eh, meelo eh, mucayan ah oo eh, loo dacwooni karo marka gabadha ayadoon xogteeda aan baahin eh, dadyooga noocaas oo kale ah lama ay wadaagi kartaa falkaasi waxaad weyla wadaagi kartaa laakiin hadda inagu markaan ka hadlayna barnaamij walba waxaa ku fesijarayna dalkeenna iyo duruufaha ka jira marka waa taas u firmayno by walk oo dunida kale ka dhacaya dalkeenna ka waramana ninkii gabadha waxaa ku yiri way adag tahay say oogi soo fadhiisato way adag tahay oday dhaqame inuu isugu yeedho dan bacda ay taraa kiiska noocaas ay dhacay nin hebela saa igu sameeyey nin hebela barnaamijka la soo gudboonaday way adag tahay maxaa keenaya waxaa keenaya gabdhahan soomaalida intooda badan way xishood badan yihiin oo barnaamijka noocaas ninka hadduu ku yimaado laga yaabaa inaysan xataa hooyadeed haddaba hooyada dhashay aysan u sheegin ay tiraahdo hooya shaqadaan doontay waa soo waayey halmaasuqay iyo waxa caynkaas ay tiriso laakiin barnaamijka eh, qofkii taalanta ula oo kartida oo waayo araga boolis bay tegi kartaa maxkamadda madaniga ah bay tegi kartaa waxay tegi kartaa haddii soo ugu dhow ay ku dacloon karta mizuu leeyahay laakiin badanna oo inta badan gabdhuhu intaas way ka qasiraan in waxaasaana lagu yidhi eh, barnaamijkaasaan la koonay ay yidhahdaan marka su-aasha jawaabta daan soo laab gabadha yarta ama gabadha dhexe ama jaamacadda dhamaysay ee xafiiska geysatay ama dowladeed ama xafiis hay-adeed ama xafiis sardeed ama xafiis shaksiba ee barnaamijka guraca la soo kulantay boqolkiiba sideetan boliis ama oday dhaqameed lama wadaagi karto labaatanka laga yaabaa soo haray inay ay karti u leeyihiin ama een, ay cid qaaraaban leeyihiin ka shaqaysa een, een, booliiska ama ay galaan karta u leeyihiin markaas dambiilihii falkaas kaga faa'iidaysana gabadha duruufta waajibkiisa la mariyo Eh, falalkan waxaad moodaa in waayadii dambeba ay soo shacbaxayeen oo eedo noocaas oo kale ah loo jeedinayey ee xafiisyada qaarkood ah, sida aad horeyba ka dhawaajisay Eh, waxaa jira wacyigelinno umuurahaasi la xiriira oo la doonaya in bulshada ay eh, ka feejignaadaan haddii lacala ay qabsato eh, meelo loo dacwoon kare iyo lambaro gaaban oo free ah lagu wici karo Eh, marka see looga faa'iidaysan karaa in lambaradaasi ay gabadha la xiriirto isla markaasina dacwadeeda ay gudbiso Een, horta een, qodobkan waa qodob muhiim ah wacyigelintaas gabadhii waxay ku faa'iidaysanaysaa waa habka ugu fiican waa haydan waa hab qarsoon Ee, maadaama uu sumcisan yahay ee horta olole in la sameeyo maalis dadkii lagu wacyigeliyo ha yla yimaadaan ee, waxa weeyaan waxaan haddii ay dhacaan sidana looga gudbo ama xal u ah tusaale hadda lambarkaas aad aad aad aad sheegtay waa muhim ama si shir loo qabto ama meel iskuulka la yidhahdo saacadiga hadduu ku dhaho ha waxaan noocaas la kulantaan lambarkan kala xiriira lambarkana ku shaqale waajibaadka ee ka dhasha dembigaas lambarkan baa marsiinaya ciddii waxaa sameysay Waa gartay.
gelin la sameeyo dumarkii gabadhii laga yaabaa inay markay saacadda dhamayso iskuulka dhamayso waxbarashada dhamayso aysan ayada waxba ogeyn ay maqasho ee, facebook ama ama ay google ku aragto ama ah, instagram ku aragto post banaan oo ka banaan waxa weeyaan shirkad hebel ay soo su-aado aysan awaarans iyo wacyigelin kale iyo waxaas aysan laga maadici kar marka waxaa ku jira su-aasha jawaabteeda qofkii in lagu sameeyo wacyigelin dumarkii oo la wacyigeliyo ururo ku shaqalaa jira wacyigelinta dumarka ururo badan oo society baa jira oo la xiriira waxyaabahaas oo kale bal inay maadaama dumarka in nugul yihiin dhibaatada arrinkaas oo la kulmi karaan in ay waxa weeyaan ay ka wacyigeliyaan lambaro la siiyo contact la siiyo eh, gmailo la siiyo lifaaqiyo la siiyo bes halka ay kusoo gudbiyaan dacwadooda ayada saxan hor imaan wax kala hor imaan saas habka ugu fudud hadhihi karaa gabadha wixii la la gudban ay ku gudbin karto arrimaha nooca la xiriira maxamed waad mahadsan tahay waxaad moodaa qaybihii waxaan isla soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijka waxaan doonaynaa dhegaystayaashayada inaan qadadka telefoonka u furno si ay aragtidooda ugu diraan adiguna waktigaada waan kaaga mahad celinayaa haddii dhegaystayaasha nala socdo aad bal u sharaxdid meelaha aad is leedahay way caawin karaan gabadha shaqadoonka ah ee falka gabood falka aad la kulantay maxaa ka mid ah meel waxay badan yihiin oo hadda baahi baahi halkaa kama taagna oo wax kamid a arsiga oo iyo dhaqameedyadii wax kamid a booliiskii wax kamid a hadda waktiga la joogo barnaamijka soo laalaabtay fursadaha looga dacwo kor aad u badan yihiin goobahaasa kamid a barnaamijkaas haddii ay gabadhii barnaamijka keento gargaarka waa si keliya oo waa lala tabarucayaa oo waxa weeyaan xaqeedii waxa weeyaan lagu dhulfay ayaa la soo si keliya ayaa loo tabarucaya booliiska ama dhaqameedyada ama isbitaalada hadda meesha u fudud waxaan oran karnaa u gabagabayn karnaa bal cidda waxaan ku kacay cidda waxaan falkan barnaamijkan ku kacaysa waa inay iska waasowda hadda waxa weeyaan waa ma wada aqan shirkadaha ma wada aqan kambaniyada xafiisyada dawladaha ma wada aqan waa sam waa qayb ka mid a waa in yar weliba fara ku tiri waa qaliila ma waayo dadku ma wada fuma dadkaas xafiisyada jooga waa dad aad u wanaagsan laakiin inta xun inta xun waan leena waxaan ka waasooma fal sii jiri kara ma ahan fal aad uga faaidaysanaysa weye taytalka marka ama kursiga kudadhigid mid sii waarayana maaha taytalkaasiyo berri ka maalin waa meerta waxan marka waxaan oran lahaa in laga waasoogo waxaan ku celinayaa cidda waxaa ku dhacday gabdhaha wax u dacwoon kara police odayaasha ama xafiisyada hospitaalka oo kale cidda ku shaqale waa ina beri caawinaanka lagaga faadinayo waa si lacag la-aana intaasaan kusoo gabagabeynaya waa hagaag dhegaystayaal aad buu mahadsan yahay maxamed oo barnaamijkan marti ku ahaa islamarkaasina wax badan kala socday xaaladaha haweenka ay la kulmaan sidaas oo kale waxaan qadadka telefoonka u furayaa dhegaystayaashayada meel walba ay joogaan kuwaas oo naga soo wici kara telefoon lambar toddoba soddon iyo afar soddon iyo sagaal soddon iyo sagaal si barnaamijka ay aragtidooda ugu diraan maxamedow xaafadda farjanaad barnaamijka ka soo wacaysaa waad nala socotaa soo maa waa gartaa aragtidaada ku biir barnaamijka waxaa lagu leeyahay haweenka waxay la kulmaan dacatiyo kala gedisan xilliyada xafiisyada humanitarianka ama hay-adaha gargaarka oo kale ay shaqooyinka wadaan ma dhici kartaa in ay dacatiyada la sheegayo o kale gabdhaha la kulmaan waa garta maxaa gobolada ka dhaca oo aad nala wadaagi kartaa waa garta sidee looga hortegi karaa marka dacatiyada dhanka jismiga ah ee habluhu lagula kaco xilliyada ay shaqadoonka yihiin maxamedow waxaa looga hortegi karaa horta waa in waxa waaye xagga amniga oo waxa waaye dadka waxa waaye haayo hadda mas-uuliyiinta oo amniga hadda iyo hay-adaha habkuulaanka waa loo istaago waa laga hortegi karaa sidaas oo waa gartay marka bal adig qaabka ugu haboon barnaamijka waxaa la doonayaa adiga iyo dadka kule midka inay fikir ku darsadaan islamarkaasi aragtidooda la tixgeliyo sidee looga hortegi karaa isleedahay waxaa looga hortegi karaa dadka xawayd moga muslimiinta dadka hadda haayo xafiisyada caawa ama dhankaas xaway dhanka amniga hadda gacanta ku haayo iyo waxa camal ay dhacaan ama meelaha ay ka dhacayaan dadka amniga haayo oo hadda xaway mas-uuliyiinta dadkiila mas-uuliyiinta mala wada haayo dadka haayo barnaamijkaas ku fiican inta amniga iyo maxaa iska galay gabar xafiis hayadeed dacati lagu geystay bugeysaya ma- yaa yaa yaa waxba ka qaban kare haddii la ogaado mogta nin ay ah ama shacaba ma wax ka qaba waxa ka qaban kare amniga ninka haayo wax ka qaban kara sooma ehe barnaamijka laakiin wuxuu xooga saarayaa in gabadha ay ah, marka xaq u leedahay gargaarka ay raadinayso oo gargaarkuba uu furan yahay marka in intaas la dareensiiyo ayaa la doonayaa Eh, sidee habluhu ay ku ogaan karaan waxa ay raadinaya inuu yahay waxa ayaga leeyihiin haa waa waa la- waa la darajin karaa waa la darajin karaa haa waa ina waa inay sheegataa oo hadday dhibaato xafiiska hadday kasoo gaarto waa ina ay ay sheegato ay tiraa dhibaatadaasaa meeshaas ay ku hayso ama xafiis hebel dhibaatadaas ay ku hayso waa- waa in- qofka waa inuu sheegtaa dhibaatada marka runta waxa waye haweenka soo gaaray way way dhacaan marmar qaar inay xawaye la aamusaan ama dhibi karto inay sheegtaan waay oo xagga xawaye amniga ragga ha haayo xafiisyada meesha dhibaatada ay ka hayso ay u sheegtaan waayahay aad aad umahadsanta aad aad umahadsan tahay Eh, barnaamijkan waxaa iska kaashanaya soo gudbintiisa hay-adda habeen oo markaasi eh, gacan ka helaysa hay-adda b s e o communication found idaacadda xogmalay idiin soo maraysa dhegeystayaasha ayaan u bandhigaynaa eh, ra'yiga ay ka qabaan dacatiyada dumarka lagula kaco qaybtii koowaad ayaan kasoo hadalnay qaybtan labaad waxaan diiradda ku saaraynaa bal meelaha gabdhaha ay u dacwoon karaan iyo sida haddii ay falkaasi dhacaan ah, gabdhuhu ay uga falcelin karaan hallo dhegeysti assalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullah cabdinuur waa ku salaamayaa adiga iyo marti sharaf iyo inta barnaamijka inta barnaamijka waad la socotaa halkeesa naga soo wixaysaa
horta waxaa waye arrimahaas waa jiraan maalin walba waa dhacaan waa la ogyahay laakiin arrintaas waxaa fiican waxaa wax ka qaban karo oo kaliya arrintaas in guddi loo sameeyo guddiga dabagalka la yidhaahdo loo sameeyo meel walba oo saas camal ay ka qaado inay dabagal ku sameeyaan xog ururin ay sameeyaan xogtii dhan ay soo ururiyaan sidaas ayaa wax loogu qaban karaa waayo lama ogaan karo si sidaas aan la yeelin haa waxaan filayaa qaybtii hore ee barnaamijka inaad la socotay amaba nagala qayb qaadatay qaybta labaadna waxaan kaga hadlaynaa haddii ay dhacdo gabdhaha meelaha ay ku dacwoon karaan iyo sida ay xogtaasi ayada oo gabadha sharafteedana dhowraysa haddana inaan lagu xadgudbinin xoogga saaraysa meelaha ay tegi karto bal hal iyo laba meel haddii aad nala wadaagtid oo gabadha ay u dacwoon karto waa mahadsan tahay abdinuurow fikri haddii ka jirto waxaan oran lahay gabdhaha waxay u dacwoon karaan shaksiga markaas arrintaas ku dhaqaaqaayo ama arrintaas ku samaynayo xafiiska markaas isaga lagu xukumo dadka maamulka ayaga ka sareeya meesha joogo ayaa loogu dacweyn karaa ayagaa loo tegi karaa loo dacwoon karaa ayagaa wax ka qaban karaa waa gartay marka barnaamijkan ma kula muuqdaa wax soo laalaabtay oo dhib badan ku haya ee bulshada gaar ahaan gabdhaha ee soomaaliyeed ay fiican xilligiisa hadda xilligiisa kusoo beegmayaan ilahay xilligii loogu talagalay hadda ay kusoo beegmayaan ilahay waa gartay qaybtii labaad aad nagala qayb galaysaa marka ra'yigaada ugu dambeeya muxuu yahay dadka aad u jeedinayso ra'yigay ugu dambaydkaan ujeedanahay waxay tahay qof alla qofkii arrimahaas camal la kulmo waxaa fiican qofka markaas arrintaas ku dhaqaaqo dadka madaxda ka sareeya xafiisyada fadhiyo inay ku dacwo tagaan ayaga ayaa wax walba ka qabanayo dacwadu ugu dambayd meesha ayaa wax looga qaban karaa ayaan dhihi lahay aad aad u mahadsan tahay xaafadaad naga soo wacaysaa marka xaafadda bulaamo waa macalin sabriye aad aad u mahadsan tahay dhegeystahaasi sida haboon ee barnaamijka qayb ooga noqday ra'yigiisana uu noola wadaagay waxa uu leeyahay dactiyada dumarka ay la kulmaan mararka qaar waa ay badan tahay gabadhana waxa uu sheegay in ay markaa dacwadeeda gaarsiin karto ee xafiisyada ka sarreeya oo qofka marka dacadiga noocaas oo kale ah ay kala kulanto calaykum salaam waraxmatullaahi watacaala wabarakaatu cabdinuur barake xasan aad iyo aadaan xusuusanaya kaabisha quruxda badan barnaamijku taadinaysa dhammaan hadalaadiyaha waxaan leeyahay cabisho anoo wanaagsan dhammaan dhegeystayaasha waxaan leeyahay barnaamijkani wanaado mid lamid aan kuu soo celinaynaa halkeed naga soo wacaysaa cabdinuuro waxaa kaa soo baxaya xaafadda guulooda gaar ahaan maxdaxanta biyaha si fiican waxaan filayaa inaad nala socotid qaybtii hore ee barnaamijka ayaa baxday gudoomiye ku-xigeenka ururka hablaha gobolka jubbada hoose ayaa qayb ka ahayd qaybtan waxaa marti ku ah maxamed axmed xuseen oo ah gudoomiyaha ardayda ee degmada kismaayo sidaasoo kalena wax ka barta jaamacadaha magaalada kismaayo mid ka mid ah aragtidaadu ku aadan in hablaheena ay la kulmaan dacatiyo kala gedisan xilliyada gargaarka uu jiro ama xafiisyada hay-adaha ee samafalka ay dacatiyo kala kulmaan haddii ay dhacdo meelaha ay ku dacwoon karaan iyo qaabka looga hortegi karo falalkaasi fooshuxun soo dhowow cabdinuuro aad iyo aadaan udogahay maasha allah in cabdinuuro magaca magacaasaan ku raaciyo waa maxamed jahiil oo jindar aan labaha ninka kasoo begsado barnaamij barnaamijka aad iyo aad loo shaqeeyay sidan oo kale caawin loogu hadlo loo falqeeyo runtii hadeena soomaaliyeed marka kii soomaaliyeed ku nool runtii dhacdo badan ku dhacdo dhibaatooyinkan oo iska jiraan dumarka logis cabdinuuro runtii dhacdo saas oo kale haday dhacdo ilaahi subxaana watacaala cidba inay dhacdo laakiin sida sida loogu hortegi karo ha aadawgen cabdinuuro runtii si waxay isticmaali kartaa haddii dib soo gaaro mela ugu fudud runtii dacwadeeda ama wax looga qaban karo runtii waxaa jiro hay-adda gudgud oo taxaquuqul insaanka gaaraan dumarka oo hadday dacwadeeda gaarsiisana ilaa qofkaas dibka gaarsiiyin ilaa heer maxkamad ama ama xataa waxa ugu fudud xitaa inay hadda waxaa jirto hay-ado oo runtii aad aad ugu ololeeyo dhanka dumarka hay-adaasaa sharciga ku dhigan sida hablaha dhibaataysan runtii oo dhacda ku dhacdo oo hablaha soomaaliya haday u tagaan hay-adaas oo oo hadda hay-ada barnaamijka dabkiilays oo kale ama hay-ad waxaa jirto oo aad iyo aad culeys u saarto sida dumarka dhibaatooyin ku dhacaan sida xaqooda meelaha usoo dhigin karto runtii dacwadoodana waxay gaarsiin karaan xafiiska xafiiska dumarka loogu aramiyo dhibaatooyinka ku dhacaan oo asiga ah baarday ugu dambeeyo horta hablaha soomaaliyeed meelaha dhibaatooyinka ugu soo gaarayeen inay iska ilaaliyaan haddii dhacdo soo ku dhacdana waxaa ugu baaqaya hablaha soomaaliyeed meesha ugu dhow inay yihiin xafiisyada dhinaca marka runtii barnaamijyada waxyaala uga qabtaan ee dacwadada gaarsiiyaan qofka dhibkaas gaarsiiyana inay ka helan kaaren mid adeeg qabsadaan wax kasta qabsadaan dhibaata haday soo gaarto oo maanta qabsadaan maal dhibaato waa way soo noqon kartaa inay waxba qarsanin oo kaas qofku geystan intaa laba xisaab sharciga loo saaro xaqeedana loo dhiciyo inay meelaha haydaha oo dumarka runtii aad iyo aad meesku saaran barnaamijyadan inay garsiiso meel walba oo ugu fudud xaqeeda loo soconi kara inay guraadiso waxba aysan qarsan waayahay aad aad u mahadsantahay dhegeystahaas saxaafadda gullada magaalada kismaayo naga soo wacayay aragtidiisa ayuu ku dirsanayay barnaamijka qaybtii labaad ayaad la socotaan barnaamijka waxaa marti ee ku ah maxamed axmed xuseen guddoomiyaha ardada ee degmada kismaayo ayuu soo noqday waxa uu ka mid yahay ardada wax ka barata mid ka mid a jaamacadaha magaalada kismaayo aragtidiisa ayuu dhegeystayaasha la wadaagay hallo dhegeystahan calaykum asalaam soo dhow aaladaad naga dhegeysanaysan iska gaabi magacaaga halkay joogtaa nuur waxaan sagaa suqafiif haye nuur ee xaafadii suuqeesiina magaalada kismaayo aad naga soo wacaysaa barnaamijka waa la socotaa si fiican waa gartay aragtidaadan doonaynaa marka nuuro waxaa la leeyahay hablaha soomaaliyeed waxay la kulmaan dacatiyo kala gedisan xilliyada ay shaqadoonka yihiin barnaamijkan waxaa isku soo dubridahayd lagu magacaabo habeen waxaa la doonayaa in gabdhaha haddii dacatiyadaas oo kale ay la kulmaan meelaha ay ka dacwoon lahaayeen aan eegno marka bal aragtidaada ku darso haddii hadda arrintaas waa wax jirta oo mudada ay soo socota waxa damba ah inta waxaa keenayana waxaa weeyaan si loo fiiro waxaa weeye dadka maamulka u sameeya meesha ayaa waxaa keena maaragtay waxay ka shaqeeyaan inay dadka dadka hayadaha ka shaqeeya inay yihiin ka horo dadadka iyo ka yimaadaa haye mushkila oo dhanna waxay ka socdaa dadka dadka sujuuday ka socotaa waa gartay marka waxaa weeyaan markaan sujooga waa niman ku takhasusay musuqmaasuqa iyo dabamarinta dadkaha ku aawaya marka waxaa weeyaan dadkaasi ka socotaa maamulka hay-adahana marka koowaadba isagaa isbaxasa siinayaa shahada markii la fiiriyo qofka shaqada maqaadida shahadada la fiirinayaan kuu yahay gobolada u yahay intabasaqada lagu siinayaa ee adiga ma qabtaa horta gabadha ee shaqa raadiska ah ama xilliyada xafiisyada ee hay-adaha samafalku ay gargaarka bixinayaan oo kale in ay dacati noocaas oo kale ka dhici karaan haa way dhacdaa way dhacaa xitaa meelaha hay-adaha iska qoro ee raashinka kaato way dhacaa waa lagu xiraa arrintaas oo kale waxaana wax ka qaban kara keliya dadka maamulka u sameeya magaalada ayaa wax ka qaban kara oo arrintaas qaartay inay dadkaas ay dabagalaan dabda ku sameeyaan wax ka qaban kara intaba wax ka qaban karta ma jiraan mid kalena Waa gartay. waa gartay ee hay-adda barnaamijka maalgelinaysa waxay leedahay ee meelaha ee laga bixiyo lacagaha kaashka ah ama lacagaha markaa bilaashka ah ayaa dhibaatada ugu badan ee laga soo sheegayaa adiga markaa ma kula muuqataa meelaha ee gargaarka laga bixiyo in falal noocaas oo kale ay ka dhici karaan aa way jirtaa xariiro way jirtaa sitaraaaha jeeska laga bixiyo iyo tan maaragtay hay-adaha hoosa ka taga ee jihooyada intaba way ka dhacdaa wax jirta wey waa gartay marka ee gabadha ku dhegaysanaysa ee laga yaabo in dacati noocaas oo kale ay la kulanto ee maxaa u bannaan
waxaa u baahan gabadha ilahay ka cadato isaaqada inay la bixiyo inaysan ku kalsoonin ayna ku kalso- ka kalsoonin oo aysan u malayn in wax yar ee aysan mustaqbalkeeda iyo dadka ayna ku ciyaarin oo aysan maaragtay ilahay ka cadato ilahay baa insha allahu tacaala siinaya risaq ee dadal ka sir baan siinaya haddii ilahay dirtu ka darto xumaanta noocaas haddii ilahay dirtu ka darto ilahay raga- ayaa ka kaafinaya waa gartay waa gartay ee arrimaha noocaasa inaysan ulawaanin oo aysan wax yar oo faqiira oo maalin ayaa balaba ay cunayso ama laga yaaba inayna xasanin xitaa laga yaaba inayna xasanin inaysan mustaqbalkeeda ku dhibin aqoontan ay gabdhaha soomaaliya beena kasoo joogaan waa gartay marka ugu dambeyn ee baaqada ugu dambeeya ee aad u diraysa caawa dadka adigoo fursaddan ka faaidaysanaya muxuu noqonayaa
dadkaas waxaa niyo dadka maamulka maamulka madaxweynaha ay kala geeyeen iyo dadka kale wax ka qaban kara arrimahaas in lagu dabagalo oo dadkaas waa laga wadayaa oo aad baa loo gaban kara lacagaha meesha keeska lagu qaato iyo dadka hayaa ka shaqeeyaba arrintaas waa aad bay ku yihiin magaalada oo dhan way ogtahay in wax laga qabto oo madaxweynaha uu wax ka qabto oo iyo dadka wasiiraalka aduu dadka u xisaaran arrintaas inay wax ka qabtaan nimankaas ay dhaqdhaqaqa ku sameeyaan baa ila badan waayahay aad aad u mahadsantahay dhegeystaha saxaafad xaafadda sinaa magaalada kismaayo naga soo wacayey ee aan raadi soo qiyaasiin magaalada kismaayo aragtidiisa waa ku mahadsan yahay barnaamijka qaybihiisii dambaan soo gaarinay waxaa marti ku ah maxamed axmed xuseen oo mar soo noqday guddoomiyaha ardada ee wax ka barata degmadan kismaayo hana een, arday wax ka dhigta mid ka mid a jaamacadaha magaalada kismaayo ee, fikirkiisa ayuu nala wadaagay sidaas oo kale dhegeystayaasha ayaan waqti ee, marka gelinaynaa si aragtidooda aan u maqalno barnaamijkan qaybtii labaad ayaad maqlaysaan hay-adda habeen ayaana gacan ka geysanaysaa lambaro free ayaa jiri doona oo qofka dhibanaha uu wacan karo imaylo saas oo kale ayaa jiri doona oo qarsoon oo markaa ee, uu dacwadiisa ku gudbisan karo qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan sheegi doonaa warbaahinta xogmaal ayuu barnaamijkan idiin soo marayaa ee, qaybtii labaad ayaadna maqlaysaan qaybtii hore sida aad eh, la socoteenba waxaa nagala qayb gashay guddoomiye ku-xigeenka ururka haweenka ee deg- ee gobolka jubbada hoose oo markaa bal meelaha ay ka dhacaan oo weliba eh, nala wadaagtay in eh, gabdhaha meel walbo ay shaqo u raadsadaan haddii ay noqon lahayd dhismo iyo haddii ay noqon lahayd muruqmaal kaleba ay la kulmaan dacaddi noocaas oo kale ah bal caawa adiga fursadaan kuu siinaynaa in idaacaddan aad la hadashid xogtaadana aad gaarsiisid dad marka laga yaabo inay wax ka qaban karaan ilaamaha dawladda oo kale iyo meelaha marka isbitaalladoo kale ayaa horay looga dhawaajiyey in lagu wargelin karo falalka noocaas oo kale ah muhiimaddu waa inay gabadha dhoorsanaataa isla markaasina ay ka badqabtaa wax walba oo laga yaabo in ay jirkeedu ay dhibaato ugeysan lahayd marka barnaamijkan wacyigelinta wuxuu soo baxay marka xooga noocaas oo kale ah ay soo baxeen oo soo shacbaxeen dacatiyada noocaas oo kale loo geysan karo barnaamijka aragtidaada muhiim u ah tahlow calaykum asalaam soo dhowow maxamed oo halkee joogtaa ha waa kusoo dhaweynaya barnamijka la socotaa ehe si fiican gabdhaha inta badan haddii ay yihiin muxuu ahaa kuwa adiga intaga u shaqa ureersanaya haddii yihiin kuwa muxuu ahaa kuwa heelaha waxbixinaya inta badan waxaad moodaa in gabdhaha ay ay ugu dambeeyeen meesha iyada ah oo laga yaabo in la weydiisto wax diinta haragta u rabta si fiican marka kiiskan oo kale adiga hadda ka hor oo lama kulantay dad isku haysta ama dad la xalinaya weli lama kulantay wallaahi aniga waan la kulmay magaalada magaalada heer baan kala kulmay garata waa gartay marka waan la kulmay aniga gabar ama qaabantayga ee garata ehe arrintan barnaamijka caawa ugu qabay waa wax hadda muxuu ahaa soomaaliya in haddii ka noqday wax hadda dhow maaha maxaa yeele qof kasta wax hadda muxuu ahaa xagaadka noocaas oo kaleta ah ama shaqooyinka noocaas haya ama dowladda ama muxuu ahaa ilaha mucaamalada dadka ay jirtida dadka ay ka siiyaan oo dad inta badan u qaban arrimaha noocaas ma garantay ha laakiin eh, gargaarku eh, ama macaawanada lacag ma joogto waa free waxaa loogu talagalay dadka masaakiinta ah ee ee karateriyada masaakiinnimada soo gala in la siiyo waxaa lagu leeyahay dadka qaar lacagaa lagaga bedeshaa kuwa kalena waxaa lagaga bedeshaa jirkooda ayay laga yaabaa in mararka qaarba la damaaciyo Eh, lambare free a jiraan oo hay-addan ay shaacisay dadkana ay si qarsoodi ugu wici karaan see looga faa'iidaysan karaa wallahi waa nabarada sugiga nabarada hadda aniga caawa aad aad u sarreyn waana muxuu ahaa nabarada inaysan hadda kismaayo keliya kuwa taagan oo soomaalia inay noqdaan baan jeclaanay ma garantay waa gartay marka waa wax khatar ku ah ee nafsada biniaadanka iyo gabadha soomaaliya sumcadeeda iyo diintaba intoo dadka sameynayana de dadkoo dhan ma ahan waa dad reer daryar oo muxuu ahaa si si si aan wanaagsan u dhaqmayo wey ma garantay ha laakiin markaad maqasho gargaar waxaa markiiba kugu soo dhacaya waxaas inuu yahay wax bilaash ah Eh, dadka loogu talagalana ay yihiin dad la garanayo ama dad eh, masaakiin oo kaamam degan marka eh, sidee ku dhici kartaa in dadkii eh, lagu dhibaateeyey gabdhihii walaal walaal cabdinur wax kala ishima ma jiraan dadka aan wejigalashaa lagu bixiyaa aan lacag baa lagu bixiyaa aan gabdhaha waxbaa lagu waxay weydiistaa jirkooda wax inta gargaarka ku bixisa lagu soo geegay si sidii loogu talagalay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal bilicdi sagaal waxay sida haddaan ku sheegay ku dhaxan gartay si fiican marka eh, bal aragtidaada barnaamijkan eh, sida ay dadka uga faa'iidaysan karaan iyo lambaradan eh, jaaniska ah ee laga yaabo qofka isagoon lacag hayn haddii lacag la weydiisto lambarkan uu la xiriiri karo Eh, sida maxay ka qaban kartaa is leedahay gargaarka socda iyo sida loo caawiyo dadka masaakiinta ah wallahi waxay ka qabanaysaa way ka qabanaysaa maxaa yeele dadka gargaarka soo jeestay bay yihiin ajnabi iyo bay yihiin soomaali sidii loogu tartay loogu bixiyay rabaan muxuu ahaa labadooda ay ay saaciday yihiin laakiin dadkan muslimiinta oo ka faa'iidaysanaya oo muxuu ahaa sida khaldan ku dhaqmaya waxay ku noqonaysaa muxuu ahaa dhabarjab bay ku noqonaysaa haddii mar ay calashadii ay si loogu talagalay haddii u bixi weyso ay calashadii bulshada ama gabdhaha hadda ay meelaha muxuu ahaa muslimaanka ay kula kacayaan hibiya waxay noqonaysaa in ayaga laga badbaado dad wanaagsan oo muxuu ahaa si loogu talagalay eedanaas in la keeno marka muhiim waaye nimankaas
si fiican aad aad u mahadsan tahay waayahay eh, dhegaystayaasha barnaamijka ka qaybgeli way mahadsan yihiin rag iyo dumar ay iskugu jiraan waxaan doonaynaa gabdhaha naftooda inaan codkooda maqalno maadaama aan ka hadlayno dacadti ay gabdho la kulmeen martida barnaamijka ayaan ah, u weecan doonaa Eh, toddoba soddon iyo afar soddon iyo sagaal soddon iyo sagaal ayaad barnaamijka qayb kaga noqon kartaa waxaa jiri doono lambaro free ah oo aan shaacin doono eh, looguna talagalay in dadka dhibanaha oo ah barnaamijkaasi ay la xiriiraan ayagoo xogahooda markaasi eh, la wadaagaya hay-adahan ugu talagalay email ayaa jiri doona saas oo kale oo aad xogtaada ku noqon doonto mid qarsoon marka dhegaystahan aan la hadlaya halow dhegayste calaykum asalaam haa walaal waa kusoo dhaweynaya magacaaga halkaad naga soo wacaysaa waxaan kaa soo wacayaa xaafadda kuwada magacaaga maxaa ku sheegtay magaca ali ibraahim baa la yidhahdaa caliyow ee barnaamijka waad la socotaa marti ayaa dhanka kale qayb ka ah barnaamijka qaybtii labaad ayaan dhegaystayaasha la wadaagaynaa horay ayay dadkii nala socday ay u dhegaysteen qaybtii koowaad marka bal qaybtan labaad ra'yigaada ku biiri waxaa laleeyahay dacatiye ayaa dhici kara xilliyada gargaarka oo ee markaas la bixinayo hablaha soomaaliyeedna waxay la kulmaan dacadii dhanka jismiga ah adiga ma qabtaa in dacadii jismi la xiriira uu ka dhici karo hay-adaha samafalka xafiisyadooda horta waad mahadsantahay khayr allah siiyo awalka saddexaad waxaa oran lahaa gabdhaha marka horeba ay shaqo aadayaan ama shaqada ay aadayaan kasakow dad baa mas-uulka ah ugu horeyn meesha yani haddii maslaxad iyo mafsadada hadii lasoo afjarayo waxaa fiicantadadaba in maaragtay qofka mas-uulka ku-inka ah waa inuu isaga horta gabdhaas tan ahaan waa inuu isaga laga rabo inuu ilaaliyo haddii naagta naag la qaba ay tahay waa ninkeeda mas-uulka taxmaaa inuu ilaaliyo laga rabo oo maaragtay u sheego baahideeda wax walba u daboolaan la rabaa haddii maaragtay gabar ay tahay waalidkeeda laga rabaa inuu maaragtay baahideeda daboolo arrintaas oranaa marka horena gabadha washaqaysan ka dhaasada waa aadi ka dhaan laakiin ugu marka ugu horeysa oo aabaha waalidka waa inuu kontaroolaa gabdhaha waa inuu ilaaliyaa maaragtay isaga mas-uuliyada ka saarantahay tii la qabana ninkeeda mas-uul ka saarantahay waa inuu baahida daboolaa isaga maaragtay mas-uulkiisa ay saarantahay marka say loogu dabaqi karaa in gabdhihii ay dacati kula kulmaan waxaan fariiga ah ee loogu talagalaba dadkaa dan yarta ah taas waxaa looga hortagi karaa waxaan waxa weeye mas-uuliyaddaas dad baa soo qaaday xafiiska midku fadhiyo waa mid soomaali ah oo dadka oo maaragtay waa walaalo muslimiinta waa walaalo qofka xafiiska fadhiya oo qof waa qof insaani ah waa qof bini aadin ah waa qof maaragtay muslim ah wixii ilaahay maaragtay gacanta soo geliyay oo qof muslim ah marka qof waaladiisa uu ka caawiyo hadday hadduu yidhaahdo oo gabadhaan lacag ma haysta hadday tiraahdo oo wixii gaar ahaan markaas uu maaragta la hawo yar lacag la bixinayo ama fiyara la bixinayo marka inuu yidhaahdo uu lacag hadduu weydiiyo lacag ma hayado hadday tiraahdo waa inuu maaragtay marka hore loogu soo targalay waxaan waa wax masaakin lagu quudanayo masaakinta gabadha ma haysto hadday tiraahdo oo ilaahay loo inuu siiyo waa fiican inuu maaragtay uu raadiyo maaragtay markaas waxaa ilaahay ka xarimay inuu raadiyo waa laga fiican yahay marka waxaa fiican marka hore baasan ahaan ba caawinad oo loo soo bixiyey oo ilaahay subxaana watacaala baa yani usoo qadiray oo keenay isaga ilaahay gacanti soo gelay mas-uulad wixii asiga haya taas waxaa looga bixi karaa inuu asiga maaragtay qofku biniaada insaan weye dadkan waa walaalihii walaali soomaaliyeed weye inuu maaragtay isaga sacadigaas inuu geysto oo lagama rabo waayo isaga waa gabar waa dhalatay isaga dhashay isaga wuu dhalay marka ma fiico kuwiisin dib loo geysto marabay kuwan oo soomaaliyeed kala walaalihiisa ayuu lagu geysto maaha anugana waxaa oranaa dadka xafiisyada fadhiyo iyo dadka waa walaalihii aqoonyahanka waa walaali marka waxaa fiican marka hore inuu si ka digtoonaadaa fiican marka haday tahay inuu gabadhaan la siiyo sikeeda wax ka raadi maaha waa gartay marka ugu dambeyn hay-adda habeena barnaamijkan isku soo dubirida idaacadda xogmaal uu soo marayaa dhegaystayaasha reer kismaayana halkaas ay kala socon karaan aragtidaada ku aadan barnaamijka nala wadaag aniga aragtay ku aadan waxaan qabaa asal ahaan gabadha way shaqayn kartaa oo waxaa fiican gabadha shaqaynaysa marka hore shaqadaan iyada oo loo fasaha waalidiinta ay u fasaxaan ama ama ninkeeda usoo fasaho waxaa fiican inay ay maaragtay doorsanaato ay istilaaliso asal ahaanba shaqa loogama jirgan laakiin hadday shaqaynayso in maaragtay sidii dariiqi wanaagsan oo xalaal ee wax ku raadijir haddii ay weysin oo maaragtay wixii markaa laso oo ilaa waa ilaa lacag inay bixiso haddii tanjirka ay bixiso waa inay maaragtay iskaga soo tagtaa meeshaas mantarka shiir awada allahu khayra ninka shay khayra maaragtay ilaahay ilaahay ilaahay dartiisa ugu tago wax khayr ba ilaahay ugu bedelaya qof wax hora ilaahay dartiisa ugu tago wax ka khayr badan ba ilaahay ugu bedelaya anuu saas oran lahaa inay iskaga tagto ay maaragtay baahidaas ilaahay baa ka dabooli karo oo waxaas ducayada lacagta ugu dhiclahayd ama dhibaato kale ugu sacadii ugu loo geysan lahaa inay iskaga tagto khayr ba ilaahay ugu bedelaya anuu saas oran lahaa ayahay aad aad u mahadsantahay dhegeystayaasha ra'yigiisa ayuu nala wadaagaya qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay ra'yiga dhegeystayaasha ayaad maqlaysaan xogmaal f m ayaad markaasi nagala socotaan hirka sideed sideed dhibic shan kismaayo iyo deegaanada ku gudaaman ayaad naga maqlaysaan barnaamijkan waa barnaamij gaar ah waxaan kaga hadlaynaa dactiyada ay la kulmaan gabdhaha soomaaliyeed xilliyada hay-adaha samafalku ay bixinayaan gargaarka halkaas oo qaylidhaan ka soo yeeraysa hay-adda habeen oo kaashanaysa barnaamij lagu magacaabo b s e a communication outreach ayaa barnaamijkan isku soo dubiriday lambare free ayaa jiri doona oo la shaacin doona oo dadka dhibanaha oo ah barnaamijyadaasi ay wici karaan assalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد النور برنت حسن والصلاة على الله وبركاته aad baan kusoo dhaweynayaa haddii aad nala socoto qaybtii koowaad iyo dhegeystayaasha iyada ay aragti ka dhibteen qaybtii labaad ee barnaamijkan la xiriira dacatiyada xafiisyada hay-adaha ka dhaca ayaan ku guda jirnaa hay-ad habeen la dhaho oo magaalada kismaayo fadhigeedu yahay ayaa isku soo dubirta barnaamijkan idaacadda xog maalin way baahinaysaa marka bal aragtidaada la xiriira dacatiyada xafiisyada hay-adaha un hay-adaha aan idhaahda samafalka ee soomaaliya ka dhaca iyo aragtida la xiriirta in ee gabdhaha soomaaliyeed mararka qaar ay dacadtii dhanka jismiga kula kulmaan soo dhowo maadowda cabdinuurow haddii taas u karo tan markaa ka jawaabana waxaan dhihi lahaa hay-adaha horta dulmiga waxa wada hay-adaha waa magaran waa garta ee gargaaraa la bixiyaa gargaarkana waxaa laleeyahay dacatiyaa ka dhacan mararka qaar jismiga la xiriira sidee looga hortegi karaa hor aan kaaga soo bilaabo iyo hay-adaha taas iyada ay xukuntaa waayo gabdhaha run waayo gabdhaha haddii iskuulsa ay kasoo baxaan baataa waxaa la leeyahay shaqaa raba markay dhahaan waxaa la leeyahay haddii shaqa rabto shaqa ayaa laga rabaa in laga fuliya la dhaha magaran haye marka taasiyada waa wax caam ah oo adduunka dhan buu dhex yaala magaran si fiican marka taasiyada gabdhaha ayagaa isxukumayn karaa ayagaa diintooda qabsan karaa ayagaa alla kacabsan karaa gabdhaha ayagaa isxukumi karaa maahan wax karo hadda laga qaban karo oo ilaahay uu suma jirto magaran haa laakiin waxaa lagu leeyahay gabadhan ayadoo xaq u laheedba gargaarka ayaa mararka qaar lacagaa la weydiinaya mararka qaarna waxaa laga yaabaa in jirkeedu wax een, eh, la xiriira la weydiiyo oo jismiga marka uu falo la xiriiro uu halkaasi ka dhaco in laga hortagaa la doonaya lambara free asaansheega la shaacin doonaa oo dadka ay la xiriiri karaan Eh, siduu u caawin karaa dadka noocaasi barnaamijkani barnaamijka diin lala caawinayo waxaa la nambaraha sirta lala siiyo sidii waxyaalaha loo dhaqmayo aan anfulino anaga naftigayna lala siiyo nambaraha horta anoo meeshaas haydan taas taas taas taas samaynaysa taas iyo kolkaas samaynaysa inaan dhahno ayaa gaal dhahno liido ha laakiin waxaa laleeyahay odayaasha dhaqanka isbitaalada ee dhakhaatiirta ka howlgasha booliiska iyo een, culimmadoo kalea lala xiriiri karaa oo gabadha ay la xiriiri kartaa haddii fal noocaas oo kale uu qabsado Eh, weli ma dhacda kiis noocaas oo kale ah oo oo la xalinaya inaad aragti weli wax dhacay male gabar saas oo geesi ah oo saas u- wax u samaysa oo kasirta waxyaala badan oo la kasirta dacwada isku ayaa gabar isku sawaraya gabadhi uu sawarka ay qaadanaysaa siday ku dacweynaysaa gabdhaha war gabadha ba laga fiican gabdhahana ma waxaas ma sameeyaan waxaa raba waxaasoo kale markii ay aragto in ay ayada ay dalka samayso oy soo dacweyso ama maxkamada ay imaado oo saas iyo saas waa lagu sameeyey ay jira hata moodeelkan ay ka sawarto ayadoo saas leeyahay cad ay ka duurta ayaa fiican ma garan si fiican marka een, siduu u caawin karaa dadka dhibanaha oo ah barnaamijka gargaarka ee barnaamijyadan iyo lambaradan la shaacinaya Eh, sidee u caawin karaa dadka dhibanayaasha ah dadka dhibanayaasha ah waa in horta waxaad in la siiya dhibanayaasha waxaad in la siiya horaan haddee tii gabadha kasoo baxmay dadkii dhibanayaasha waxaad in la siiya fiican marka dee waxaa waaye soomaaliya waxay ma mar hore ku maamaaday kan kan wax kan waxaasta wax la siiya kan waxaan haysan waxba lala siiya camal ayaa ka socotaa markas waayahay aadaad u mahadsan tahay meelaha mudan barnaamijka qaybihiisa dambaan soo gaarnay saaxiibayaal dhegaystayaasha ayaa aragtidooda ka dhibanaya waxaad ucan kartaa lambarada firiiga ah halkaas ayaana markaa aad kala xiriiri kartaa ama aad xogaha ku baahin kartaa asalaamu calaykum halo ha waan ku maqlaa soo dhowow magacaaga halkee joogtaa waano ay dalcadda xagga dalcada kaalamaya Een, aaladaad naga dhegaysanaysa iska gaabi magacaaga ku hormar ayawaya insha allah magacaaga magay aliira liira caliyow haddii aad nala socotay barnaamijkan waa barnaamij gaara waxaan kaga hadlaynaa dacatiyada haweenka ay la kulmaan bal mid iyo laba haddii aad nooga sheegtid waxyaabaha ay la kulmi karaan gabdhaha horta waa runtahay oo niyo waa lagu dhiba qabaa meeshiida ma garan haye gabdho badan ayaa ku dhibaysa ma garan si fiican waxa meesha ka shaqeeyana waxay u badiyaan dhalinyaro ma garan si fiican in holi meel istaagaan laguma hadlaaba ma garan ehe waxa dhibaatada oona waa dhalinyarada gabartan waa dhalinyaro ma garan ha laakiin waxaa lagu leeyahay gabadha waxaa laga yaabaa inay xaq u leedahay gargaarkan gargaarkan oo lacag ma ahan oo waa free marka sidee loogu dhibaateyn karaa wallaahi inay saas taagan tahay dhibaato badan baa kasii jirta waxa meesha tahay waa wiil yar oo dhalay dhalinyaro ah gabartan waa dhalinyaro haddee maamulka meesha joogan aadu kala xakamaynin dhibaato badan baa ka jirta ma garan ha laakiin xogtan aad ba looma ogeyn ba barnaamijkan ee hay-adan oo dabagal samaysa ogaatay idaacadaha saa loo marsiinayaa oo qaybtii labaad ayaan baahinaynaa caawa Eh, dadkana waxaa la doonayaa in ay warqabaanba adiga eh, lambaro firiina waa jiri doonaan oo dadka ay wacan karaan qofka dhibanaha oo ah barnaamijkaasi Eh, sidee looga faa'iidaysan karaa waxaa looga faa'iidaysan karaa maamulka meesha in adinka ku ruuxaayo xafiisaha ula socdo ma garan Ehe.
midi kale xafiiska nin baa meesha keensaday ma garan oo korkayso maamulka la wada ma garan si fiican ninka marka maamulka wada ayaa lala xiriiraya dhibaatada meesha ka jirta asaga lala socotina asagana maamulka la socotina ma garan waa gartaa gabdhaha awood intee la-eg ay uleeyihiin in haddii kiiskan oo kale ay qabsadaan ayaga oo gargaar raadis ah ama nolol raadis ah in ay u sheegi karaan booliiska dhakhaatiirta culummada iyo dadka ehelada ah hadda dhibaatada day dhacdo kulli waxa weeyaan meesha ay saaranta u badan somaa la aadi sooma si fiican hadda ay maxkamada jirigna waxaa waa xafiisadu baa la tegi wixii maamulka markiina madaxa ka baa la qabanaya sooma aadaad u mahadsan tahay marka waa kaa xaalad waacinta waa mahadsan yahay dhegeystaha si aragtidiisa ay noola wadaageen asalaamu calaykum calaykum asalaam magacaaga halkee joogtaa cabdullaahi aada iyo dalxiiska cabdulaahi ow eh, haddii aad nala socotay aragtidaada ka dhiibo waxaa laleeyahay xafiisyada gargaarka bixiya waxaa ka jira dacatiyo dhanka jismiga ah oo dumarka ay la kulmaan idaacadda xogmaal oo kaashanaysa hay-ado samafal ah ayaa barnaamijkan ugu talagashay in dhegeystayaasha reer kismaayo aragtiyadooda ay ku aruuriso marka bal soo dhawow sidee looga hortegi karaa falalka halka ay ka dhici karaan iyo sida loo xallin karo arrinkaas waxaa xallin karo amniga magaalada kismaayo oo loo dacwoodo arrinkaas yaa xallin karo cid kalo xallin karta marka waa gartay waxaa lagu leeyahay boqolaal gabdhooda maalin walba ee falal dhanka jismiga la kulmaan ay u caawin karaan lambarradan firiiga ah inay gabadha wacato oo ay xogteeda la wadaagto gabadha lambar firiya hadday horto way way way way way wadi kartaa wayna hadli kartaa ilaa si gabdhaha dhibaato xun oo aad iyo aad u xun baa lagu hayaa waa sax arrinkaas kamana jirto cuntada gargaarka keliya kama jirto waxay ka jirtaa degmaha meel uu noqdo meesha alla meesha degme way ka jirtaa meesha oo gargaarka way ka jirtaa meesha lafaha iyo waxaan lagu bixinayo way ka jirtaa anaa ku hormarinaya jismigaaga iyo jibka gabdhaha soomaaliyeed waa sax arrinkaas way la kulmaan cid ka hadashay iyo cid weli wax ka noqon kari ma jirto waa gartay baaqada ugu dambeeya muxuu noqonayaa caawa fursadaad u haysataa codkaada inaad la wadaagto bulshada ku dhegaysanaysa baaqa ugu dambeeya waxaan leeyahay nimanka gabdhaha walaalahooda gabar way dhaleen wayna la dhalatay ilaahay ha ka baqeen ninkii gabar gabar muslimada ninkii naarta ma istaago jiitaa loo istaagaya ama tanlan dhaltaa loo istaagay ilaahay ha ka baqeen baan leeyahay gabdhaha soomaaliyeedna waxaan leeyahay ilaahay baa irsaqa bixiyo isaaqada ilaahay baa waasaca nin baana ka faara qaaday waxa asaga markay la kulmaan inay ka qaradaan meesha alla meesha ugu dhow oo marka ayada magaalada meelo laga dacwoodaa jiro station bay leedahay oo amnigaa jiro halka ayada inay uga dacwooto ama oo ay dhaqameed ay uga dacwooto ama meeshaas ee dowladda bay degan tahay ee station-ada dowladda ay ka dacwootay intaasaan leeyahay gabdhaha soomaaliya ilaahay ka cabsada waxa asagiisa ku qadan in laalay meeshaana waxaan leeyahay war gabdhaha walaalihiina ilaahay ka baqa maantana waa adduun barin waa aakhira ilaahay ka baqa oo gabdhaha si fiican oo muslimiina oola dhowlaan leeyahay waayahay aad aad u mahadsan tahay dhegeystaha saxaafadda dalxiiska magaalada kismaayo naga soo waciyay ra'yigiisa ayuu barnaamijka ku biirinayay qeybihii dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay dhegeystayaasha ayaa eh, nooga mahad celinaya aragtidooda dhegeystayaasha aragtidooda ayaad maqlaysaan hallow asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullah samani bin cabdullahi garaanayaa aadka barakaasan kalanaya adigana waan kaa qaadaya magacaaga halkee joogtaa waa nimcoo fiinay kasoo hadlaysa haye nimco eh, waxaan doonaynaa in aan dhegeystayaasha maqalno caawa ra'yigooda ku aadan dacatiyada ka dhici kara eh, hay-adaha gargaarka xafiisyadooda xilliyada gargaarka ay bixinayaan Eh, xogtan waxaa eh, isku soo dubarita hay-ad lagu magacaabo habbeyn oo fadhigeedu yahay magaalada kismaayo Eh, dhegeystayaashana waxaa la doonayaa in eh, bal ra'yigooda la maqlo Eh, maxaad xog ka haysaa adiga waayo horta barnaamijkan wuu fiican yahay kastoon la rabin mar hore laga hadlo aa ku eeba dhacdaaba gabdhaha waaba loo dabagalayba hadday tahay shaqo xafiiseed hadday tahay gargaar ibnihii hadday tahay taa guddoomiye xaafeedyada maaragtay guddoomiyeoyinka xaafadaha wax badan bayna soo martaana waaba naga badbadataba inta gabdhaha taa iyaga dhexdoodaa ku sheekaysta gabdhaha dhahay saasaa isoo martay guddoomiye hebel baa yiri marka tay isaga soo tiraan cid ay u dacwoodaan male Waa gartay.
Isaga soo dhaqaaqaan. mid walba markay qabsato way iska aamusaan ha laakiin haddii uu yahay fal caadi ah oo la og yahay oo dhici kara lambaro waxaa jiraan eh, free ah lacag la-aan lagu wici karo oo qofkana xogtiisa uu ku gudbin karo sidee gabdhaha u caawin karaan lambaradaasi gabdhaha way wacan karaan laakiin awel annaga lambar iyo waxaa maana haynin ee qofkii meel bay tegaysaa shaqay u raadsanaysaa xafiiska kii jooga wuxuu leeyahay adu haddaad shaqa u baahan tahay hese baankaan adaaba qof bisilan adaaba qof reer magaala afaaru la soo geli marka gabadhii waxay arkaysaa wixii inaysan u qalmin oo isaga soo dhaqaaqay mid xaafadda jooga waxay leeda walaalunaya qof maxaa ii dhadhaafaysaa markaasu wuxuu leeyahay waan ku qorayaaye haye dee maadaaba qof firfircoon ah afkuuba la soo geliyo wax ii ogolow ha waa gartay sidoo laakiin- kale marka gabdhaha aad aad aad bay taa u soo martaan laakiin waxaa waa ani wallaahi kuwaa ila yimi iiga sheekeeyay gabdha badan annagaas anigaas dayba isoo qabtay marka dambe waxaan ku yidhi isaga soo taga risaqa allah waasacay cara ilaahay ilaa noocaas oo kale yaan ilagu sawirin aan badhacaaba isaga soo dhaqaaqa ha marka barnaamijkan eh, qaybtii labaad ayaan baahinaynaa eh, siduu u caawin karaa dadka dhibanaha oo ah barnaamijyadaasi barnaamijkan dadka dhibanaha ah gad khaasatan dumarka haddii loo sheego meelay ugu hagaagaan way fiican tahay walow ay hadda dee gabdho inta badan waxaa ceebta ah dadaal la- mixii la shaaciyo way ka xishoodaan ruux kasta wuxuu leeyahay hadduu naarka kuula yimid gacanoo kula soo geli isaga dhaqaaq bis iska daasa iyo karabigiis marka dad dadka qaarkooda dee la qaldayo oo no- adduunka wax yaalla raadinayo oo u fududaanayo waxyaalahaas oo kalena waa waa dib waana dembi inay iska daayaan baa aanay usoo jeedin lahaa nimanka qaarkooda waxaa caqabad ka fadhigana waxaa u fiican lahayd inay imaamka isku sugaan waayahay aad aad u mahadsan tahay dhegeystaha si xaafadda siinaay magaalada kismaayo ay naga soo wacisay aragtideeda ku aadan ayay nala wadaagaysay ee barnaamijyada la xiriira dacatiyada dumarka ay la kulmi karaan xilliyada la joogo gargaarka ama xafiisyada gargaarka bixiya aad iyo aad bay umahadsan yihiin dhegeystayaasha barnaamijka nagala qaybgalay ee aragtida saliimka nala wadaagay qaybtii labaad ee barnaamijkan kaga hadlayna dacatiyada haweenka ay la kulmaan ayaad maqlayseen idaacadda xogmaal ayaad ka dhegeysanayseen hay-adda habeen oo kaashanaysa hay-adda b s e a communication found ayaa barnaamijka isku soo dubarday cidda macluumaad la xiriira dacatiyada dumarka ay la kulmaan hayse waxay la xiriiri kartaa si bilaasha konton iyo lix konton iyo lix oo ah lambar gaaban oo si bilaash aad u wici kartid cidda adeeg internet heli kartana waxay la xiriiri kartaa email protection at haben dot n o guud ahaan barnaamijkayga maanta intaas ayaan kusoo afmeerayaa anigoo cabdinuur baraka xasan iyo barnaamijkeeda la socodsiinayay warbaahinta xogmaal ayaad ka dhegaysanaysaan barnaamijkan barnaamijkiisa xiga intaan hawada dib ugu kulmi doono nabadgelyo haweenka haddaad dishaan haddaad kabsataan ablaan